Ururka dumarka ee Salama ee Weyneynta Kitaabka Quraanka Kariimka ayaa si rasmi ah magaalada Mombasa waxa ay u fureen xafiiska iyo dhismaha ay ku shaqeyn doonaan ururkani iyadoona ay qaar ka mid ah culumoodiinka magaalada Mombasa kuwa ugu magaca dheer ay kala soo qayb galeen munaasabadda xarigga looga jariyay xafiiskani shan bilood ka hor ayay ahayd markii ay bilaabatay dhaqaale u aruurinta dhismahani oo si rasmi maanta gacantooda u soo galay ururkani haweenka ee Salama oo ayna ku kacday lacag gaaraysa siddeetan iyo shan kun oo doolarka Mareykanka una dhiganta siddeed milyan iyo shan boqol oo shilinka dalkani Kenya walaalayaal alxamdulilaah allah mahad iskale allihiina soo gaarsiiyey maantoo kale waxay dhihi jireen eh, ragga culimmada qaar ka mida ama xikmad baa jirta dhahaysa axlaamu alyowm xaqaa'iqu ghadin waxaan aada ugu faraxsannahay in mashruucii waqafka ahaa oo loogu talagalay jamciyaddan jamciyat asalaam litacdiimi kitaab illaah oo maaragta akhawaadka ama gabdhaha walaalaheen ah ee muddaba runtii wadeen in uu noqday maanta shalay riy uu ahaa maanta wuxuu noqday wax xaqiiqo ah marka maanta waxaan dhex fadhinnaa eh, gurigii iyo markaskii jamciyadda jamciyat asalaam oo loogu talagalay kitaabka ilaahi subxaana watacaala in lagu weyneeyo allah ayaa ballan qaaday kitaabkan inuu xifdinayo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun laakiin allah subxaana watacaala wuxuu u doortay dad buu u doortaa oo u adeejiyaa oo xifdinaya kitaabkaas ama dhaqaala ha bixiyaan ama fikradda ha keenaan sida gabdhahan walaalaheen fikradda ay keenaan oo kale Sheekh Cabdiwahaab Isxaaq oo ah madaxa dacwada jamciyadda Al-Furqaan oo ay gacan saar leeyihiin ururkani haweenka ee Salaama ayaa isagoo halkani ka hadlayay waxa uu sheegay inay tahay wax aad loogu farxo in la qaaday tilaabadan aadka u muhiimka waa mashruuc waqaf ah oo loogu talagalay kutubta dayacan ood arkaysaan madaarista qur-aanka guryaheenna meelo badan madaarista maarata wax lagu barta iyo maarata macaahidda ku dayacan bay gabdhahaas muddaba ay runtii isu xilqaameen in ay maaragta soo aruuriyaan dadkii runtii lacagtaas ka qayb qaatay ama gabdhaha ha noqdaan akhawaadka ah ama ragga ha noqdaan ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa in miisaanka xasanaadka u saaro waqafkaas in sha allahu tacaala wuxuu ahaan doonaa mid jiri doona inta ilaahay uu doono ilaahay subxaana watacaala dhammaanteenba ha inaga aqbalo camalkaas jaliilka ah Sheekh Abubakar Cabdu Abu Xamza oo ka mid ah culumoodiinka magaalada Mombasa ayaa isagana halkani waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin mashruucani oo bilowgiisa ay goobjoog ay ka ahaayeen inay haatan ay ka mid noqdaan dadka ka markhaati kaca guushan muhiimka ugu dambeyntii sheekh xasan sugo halkani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu noqon doono mashruuc baaxad weyn uusan ku ekaan doonin oo keliya jaldiyiinta ee dayactirka kitaabka qur-aanka kariimka gabdhahan isku xilqaamay waxaa ku dhaliyey in markii la arkay kitaabka allah subxaana wa tacaala oo meel kasta ku dayacan khusuusan meelihii xiriirka la lahaa oo ay ka mid yihiin dugsiyadii macaahidii iyo masaajidii iyo guryihii dhammaan arrintaasoo runtii dee aad iyo aad arrin u foolxun ah Een, marka waxaan ugu talagalnay inaan shacbigeennana aanu ka badbaadinno carada ilaahay oo arrintaa ka dhalanaysa Een, kitaabka allahna maaragtay dayaca iyo qashinka la dhigayo iyo ihaanada uu la kulmayo aanu maaragtay ka bedelno oo aan ugtaana ka badbaadno maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada Mombasa